cabdullaahi almusani dulbijaadayn ninka la yidhaahdo labada go' saaxiibka ah cabdullaahi almusani laqad naadat iddunyaa dalbijaadayn fa asama udunayhi can simaaci aswaatiha wa aqbala cala alaakhirati yadlubuhaa min kulli sabiil laqad naadat idunyaa adduunye ayaa dhawaaqday dalbijaadayn bay u dhawaaqday fa asama udunayhi labada dhegood ayuu ka dabooshay can simaaci aswaatihaa dhawaaqeeda inuu maqlo wa aqbala cala alaakhirati aakhira ayuu qaabilay yadlubuhaa xaalu dalbayo min kulli sabiil waddo kasta uu ka raadinayo waddo kastuu u marayaa aakhiro calaa yamiini raakibi ninka raakibka ee gaadiidka saaran dhinaciisa midiga raakibkaasoo min almadiina kharaja yacni kharaja ka soo baxay min almadiinati madiinadii almunawara ilaa makata almukarabana u socday jabalun buul ba ahaatay akhdarul safuuxi yacni korkeeda kore iyo saanqaafkeeda kore uu yacni cagaaran yahay yacni waa buur weyn oo dusheeda kore markaad fiiriso ay qurux badan tahay oo ay aada u cagaaran tahay jabalun akhdaru safuux nadiiru duraa baarkeeduna uu ifayo waarifu dilaali harkeeduna uu dheer yahay oo geedo waaweyn baa ku yaallo yudcaa lagu magacaabo oo jabala warqaan warqaan baa layidhaha jabalkaas wa kaana yaskunu haada aljabala yacni buurtaas waxaa dego oo degaanay u ahayd badnun qabiil ayaa dego oo yacni qoys baa dego min buduuni qabiilati musayna nimanka reer musayne la yidhaha qoladooda ka mida waaye fii shicbin bay degayaan fii shicbin gol oo min shicaabi daalika aljabali buurtaas ayada ah yacni golaheeda ka mida iyo waddooyinkeeda alqariibi min yasriba magaalada madiinana u dhow yaa welida la dhalay cabdulcusaa ninka cabdulcusa la yidhaahdo binu cabdi nahamin almusaniy almusaniy ee reer musani loo nisbeeyey liabaweyni laba waalid baa dhalay aabbiyi hooyo faqiirayni waxba aan haysanin oo faqiira waaye waqad kaana miilaaduhu dhalashadiisu waxay ahaatay qubayla madlaci nuuri nuurkii intuuna soo bixin oo soo dhalanin fii makkata almukarama bizamanin yasiirin zaman yar yacni ka hor intaana yacni nabiga bictadiisa calayhi salaatu wasalaam maka aan la soo saarin wax yar ka hor ayuu dhashay ninkaas hayra anna yadalmanuuni geerida gacanteedii maa labisad maysa nagaaninoo an ikhtaramat yacni inay goysay oo waalida difli waayo yacni canuggaa yarkaa waalidkiis ayay la tagtay w an ikhtaramat istaasalad wahalakad waay way halaagtay oo yacni waalida difli canuggaa yarkaa waalidkii almusaniya ee reer musani loo nisbeeyey wa huwa asagu lam yadruj weli asagoon tilaabo qaadin bacdu isagoon tilaababa xataa gaarin ayuu waalidkii dhintay wey fataxaalafa calayhi waxaa isugu yani ku heshiiyey dushiisa fataxaalafa calayhi yacni waxaa isugu yeeray yani isugu ku heshiiyey oo isugu yeeray dushiisa alyutmu agoonnimo iyo walfaqru yaa labadii isugu timid isagoo awalba labadii waalid oo dhashay ay laba waalid oo faqiira ahaayeen haddana waa dhintay waalidkii baa dhintay waxaa marka isugu yimid oo taxaalufka yani waxa weye waxaa ku kulmay dushiisa alyutmu agoonnimo iyo walfaqru faqri yaa labadiiba isugu yimid laakinahu kaana liifli lyatiim laakinahu kaana lidifli canuga waxaa u sugnaaday alyatiimi agoonka alfaqiiri camun adeer buu lahaa calaa xadin kabiir dheef weyn yacni ay u sugnaatay oo ku sugan calaa xadin dheef ku sugan kabiirin weyn oo min farwati alghinaa haninimo aad u weyn yani yani min wuscati alghinaa waay haninimo yacni aad u weyn iyo wa bastatil cayshi noolal waasaca adeer ku sugan oo yacni ku noolo hanti leh ayaa adeer u ahaa ninkaas walam yakun licammihi adeerkiina ooma sugnaani haadaa oo kana waladun walad waladkaasoo yusayinu xayaatahu noloshiisa qurxisa waay adeerkaa xoolaha badanna wax ilmaa ma leh ow amase caqibun male owlaadoo yarisu amwaalahu maalkiisa dhaxlayo fa uulica waxaa aad loogu mamanaysiiye oo la jeclaysiiyey bibni akhiihi walaalkii wiilkiisii asakiiri ee yaraa wa anzalahu wuu dejiyey min nafsihi naftiisa iyo wa maalihi mansilata alwaladi canuga mansiladiisa min abiihi aabihii uu jooga waay shabal qulaamu wiilkii wuu barbaaray almusaniyu fii axdaani jabali warqaan yacni buurta warqaan la yidhaahdo yacni hoosteeda ayuu ku barbaaray aaya almuuniqati almushirati oo ifaysa oo quruxda badnayd almuuriqati yacni oo yacni aadka u quruxda badnayn oo la fiirinayo waay buurtaas yacni meel degaan aad u wanaagsan bay ahaydoo yacni waa jabal qurux badan oo aad u fiican buu ahaa fa khalaca calayhi labasa calayhi wuxuu u xidhay jabalkiibaa wuxuu u xidhay wiilkii fa khalaca ey labasa wuu xidhay albasa calayhi wuxuu u xidhay aljabalu annadiiru buurtii yacni quruxda badnayda ifaysay riqatan oo min riqati yacni qurux quruxdiisii ka mid a wa asbaqa calayhi dushiisa wuxuu ku shubay safaa'an oo min safaa'ihi wa buurta wanaaggeedii yacni meeshaa wanaagsanaayo canigu uu ku soo koray yaa wuxuu noqday marka inuu munaasab u noqday nin meel fiican kusoo koray wey meel gebiib ahoo qurux badan oo aada u wanaagsan weeye markaasuu wax qurux badan buu noqday mar alle markuu soo baxayba canugii fa nasha'a wuu barbaaray canugii murhafa alxisi xaalu yahay asagoo garashadiisu taam tahay saafiya nafsi naftiisu ay nadiif tahay naqiya alfidrati khilqadiisu khilqadiisa iyo abuurkiisuna uu aada u wanaagsan yahay fa kaana daalika arrintaa waxay noqotay sababan aakhara sabab kale sabab kale ayay noqotay lian yasdaada camuhu adeerkii inuu ziyaadsado walaacan bihi jaceyl uu jecel yahay canugii mar hadduu markuu soo baxaye soo korayba uu nin qurux badan oo aada u wanaagsan oo khilqadiisa iyo abuurkiisa iyo naftiisuba ay wanaagsan tahay u noqday mar yacni sabab labaad bay noqotay markaas oo adeerkii uu aada usii jeclaaday wiilkii sii jeclaaday iyo wa iisaaran lahu inuu u dooro oo wax la arkaba asaga ka hormaryo waad wa cala araqmi min ana alfata almuzaniyi qad balaqa mablaqa rijaal wa cala araqmi min ana alfata almusaniyi canugii yaraa ay wiilkii yaraa ay dhallinyarada reer musani yacni asagoo gaaray buu leeyahay qad balaqa yacni mid gaaray uu yahay mablaqa rijaal fa innahu asagu lam yasmac muusa maqal bidiini iljadiid laakiin diinta diintan cusub ee yani diinta islaamkaa weli muusa maqal walam yasil ilaa cilmihi cilmigiisa ma gaarin shay un shay oo min akhbaari saaxibihi saaxiibkii akhbaartiisaa moxamed ibni cabdilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh ninka uu la saaxiibi doono hadhow waqad istadaala daalika arrintaa way dheeraatay ogaansha la-aantaas diintaa aysan soo gaarina waxba uusan ka ogeyn ayaa dheeraatay xataa saciidad yadribo yadribo ilaa waa madiine ilaa ay ku liibaanto biyowmihaa maalinkeedii almubaaraki barakaysnaa al aqari oo iftiimayey alladii yoonkaasoo qadima fiihi rasuululacdamu uu soo galay sala allahu calayhi musani loo nisbeeyey yatatabacu inuu raacraacayo akhbaara rasuulilkariim rasuulkii wanaagsanaa akhbaartiisii salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh oo wayatasaqadu axwaalahu yacni uu aad u raaraadinayo yacni yataxasasu wa yabxasu wuxuu aad u baarayaa oo raadinayaa u baarayaa axwaalahu nebiga axwaashiisa xataa inahu asagu kasiiran maa in badan buu kaana wuxuu ahaaday yamkusu mid ku nagaado saxaabata nahaarihi tuula nahaarihi maalinkiisii oo idilba wuxuu joogayaa calaa jaanibi dariiqi waddada dhinaceeda waddadii almufdiyati gaaraysa ila almadiinati madiina liyas'ala daahibiina kuwa tegayo ilayhaa madiine u socdo inuu su'aalo iyo walqaadiina kuwa kasoo kallahaya minha madiino dadka kasoo kallahayo subaxii kasoo kallahayo qaadiintu yacni waa caa'idiinna waa lagu fasiri karaa alqaadiina yacni ay daahibiina quduwa aroorta kuwa kasoo kallahaya waay waa quduga caadiga kuwa kasoo jarmaadayo subaxii kasoo kallahayo minhaa madiino inuu weydiiyo waaye su'aalalmalhuufi mid aad u jecel oo ku maman su-aashiisii cani diiniiljadiidi diinta cusub iyo wa ansaarihi atbaacdiisa jecel waay iyo wnebiya nabiga akhbaartiisa yani wnebiya nabiga jecel alkariimi wanaagsanaa sala allahu caleyh wasalam iyo wa akhbaarihi ilaa an sharaxa allahu ilaa ilaahay yani u sharxo sadrahu laabtiisa adaahira wanaagsanay lilislaam wa fataxa qalbahu qalbigiisi baa ilaahay u furay alqada ee cusbaaba lianwaari liimaani iimaanka anwaartiisi fa shahida wuxuu qiray an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulullah wadaalika arrintaa markuu yani iimaankai islaamnimada uu la imaanayo yani uu islaamayana waxay ahaatay qabla an tagtaxila cayna labadiisa indhood intayna ku indhakuulanin bimar-a rasuuli nabiga aragtidiisa salawaatullahi wasalaamu caleyh ow tancama aysan nicmaysanin udunaahu labadiisa dhegood bisimaaci xadiisihi nabiga xadiidkiisa inuu dhegaysto waay fa kaana wuxuu ahaaday ninkaa dalbijaadayn layidhaha cabdulaahi almusani wuxuu ahaaday awala imri'in qofkii ugu horreeyey oo yuslimu islaamay oo min bani qowmihi ka mida fii jabali warqaan qoladii tolkiisa ahayd ee yacni reer musani la odhan jiray min musayna ka mid ahaa ee buurta warqaan layidhahda degi jiray nin islaama isagaa ugu horreeyey katama alfataa wiilkii yaraa dhallinyaradaa wuu qariyey almusaniyu islaamahu islaamnimadiisa can qowmihi buu ka qariyey caamatan dhammaan wa can camihi adeerkiina wuu ka qariyey khaasatan wa jacala wuxuu gudagelay yakhruju inuu baxayo ila shicaabi naa'iya ila shicaabi buu u baxayaa gollihii annaaibati fogayd annaa'iyati fogayd waay shicaabka waxaa la yidhaha dariiq bayna aljabalayn yani wadada buurta dhexdeeda maraysa halkaa ka- yani ka fuushanayso ayaa la yidhaha meel duur ahoo laba buuroo dhexdooda gol uu iska gelayaa liyacbud allaha ilaahay inuu caabudo caza wajalla fii aknaafiha dhinacyaheeda baciidan xaalu yah mid ka fogoo can andaari naasi dadka yani indhahooda iyo fiiradooda xaalu ka fogi wa kaana wuxuu ahaaday wiilkaasu yataraqabu mid sugaya bilahfatin yani yani mamanaan iyo wa shawqin jaceyl alyowma maalin buu sugayaa alladii maalinkaasoo yuslimu fiihi uu islaamaya camuhu adeerkii liyatamakana inay u suurowdo uu makansado min iclaami islaamiha asagana inuu islaamnimadiisa muujiyo oo maanta keligiis inuu yidhaahdo waan islaami buu xoogaa ka baqayaayo wuxuu sugayaa adeerkaa kolleyba diintan wuu qaadan doonaa ee dadku ay wada qaateene yani iska sugbuulay intaas islaamnimadaada qarso aye walayamdiya inuu tago oo markaa bisuxbatihi suxbadiisa inuu adeerkii raaco ila rasuuli rasuulkana uu raaco salawaatullaahi wasalaamu caleyh bacda an hadaa markuu noqday aye bacda an hadaa an saara markuu noqday ashawqu cishqigii ilaa liqaa'i nabiy nabiga la kulankiisa uu cishqiyey sala allahu caleyh wasalam yamliku mid hananaya caleyhi dushiisa qalbahu qalbigiisa oo wayashqalu shuqlinaya minhu xaggiisa lubbahu caqligiisa oo dhan nabiga la kulankiisa unbuu la jira halkaa goormeed uun la kulmi doontaa nabiga arki doonta walamaa wajada alfataa wiilkii dhallinyaradaa markuu helay almu'mina ee mu'minka a anna sabrahu sabarkiisiba qad daala inuu dheeraado wax badan buu sugay oo sugay adeerkiina nin islaamnimada usoo jeedaba maaha wa anna camahu adeerkii baciidun can ilislaami islaamka inuu ka fog yahay markuu arkay wa anna almashaahida mashaahidii waa dagaalihii ee maca rasuulilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh tafuutu inay ka tegayso waaxidan bacda waaxid maalin la arka dagaal baa dhacay sanadii labaad dagaal kalaa dhacay sana- ma- mashaahidii yani qofka uu sharafta ku yeelan lahaa iyo darajada ku heli lahaay oo dhanba waa tegayaan ayay xazama amrahu amarkiisiibuu go-aansaday tafuutu waaxidan badca- bacda aakhara mashaahidii oo dhan baa tegayso waa kolba mid baa dhaafaysa soo maha xazama amrahu amarkiisibuu go-aamiyey markaas wuu go-aansa go-aan buu gaaray markaas hayra kaafilin xaaluu yahay mid hilmaansan kayrkii can cawaaqibi maa aqdama calayhi waxa uu samaynaya ciribteedana nin hilmaansan maaha hadduu sheego arrintaa uu adeerkii u sheego iyo tolkiis hadduu u sheego yacni caaqibadeedu inay dhib ka imaan doontana nin hilmaansan maaha waa ku talagelsan yahay wixii iga qabsan baa ha iga qabsaduu leeyay waan gelaya waan muujinaya islaamnimadii hayra kaafilin xaaluyo mid hilmaansan kayrkii can cawaaqibi maa aqdama calayhi waxa uu galay ee uu doonaya inuu yacni dhex galo ciribtiisa damba yani waxa ka imaan doona nin hilmaansan ma ah wa aqbala calaa camihi adeerkiibuu soo qaabilay wa qaala wuxuu yidhi yaa camu adeerow laqad intadartu waan sugay islaamaka islaamnimadaadii dawiilan wax badan xataa nafida sabrii sabarkayga ilaa uu dhammaaday fa in kunta haddaad tahay tarqabu mid jecel fii an tuslima inaad islaamto oo wa yaktuballaahu laka uu kuu qoro asacaadata liibaan fa nicma maa tasnac waxaad samaysay baa nicmo leh oo soo dhowow fal ay ay tafadal wa in kaanat ilukhraa midi kale hadday tahay ooda ogolayn islaamnimadii aada u jeedin aya faadan lii aniga ii idan min an uclina inaan daahiriyo islaani islaamnimadeyda baynanaasi dadka dhexdooda haddaba anigu shahaateynkii baan ka qiraya dadka dhexdooda ii idan arrintaas maa kaadad ma aysan sigin oo kelimaatulfataa wiilka yacni dhallinyaradaha kelim hadalkiisii tulaamisu inay taabata uduney camihi adeerkii labadiisa dhegood xata istashaada ilaa uu booday qadoban caro wuu hurayba xata istadaada ilaa uu huray istashaada qadoban caruu la huray wa qaala wuxuu yidhi uqsimu bilaati iyo walcuza laata iyo cuzaan ku dhaaranayaae lain aslamta haddaad islaamto laanzacanna waan kaa siibayaa miyadika laanzacanna min yadika gacantaada waxaan ka siibayaa ka bixinayaa kulla shayin shay kulligii kuntu aan ahaaday acdaytuhu laka aan ku siiy waxa aad ku barbaartay oo intan kula ekaatay ee dhinacyaha ka ah waa xoolahaygii waad ogtahay inaadan shilin abbaa u kaaga dhimanine wax alla wixii gacantaada ku jiro o dhan waan kaa qaadaya o wala usallimanaka waxaan kuu dhiibayaa gacanta kuu gelinayaa lilfaaqati gaajo ayaan gacanta kuu gelinaya wax alla waxaan yani gacanta kugu jiro o dhan anaa ku siiya markaan kaa qaado gaajaan kuu dhiibaya marka gacanta kuu gelinaya gaajaa kula wareegaysa iyo faqri walaa atrukanaka waan kaa tegayaa fariisatan xaala tahay lilcawasi iyo wal- waljuuci aaya adigoo u ah yacni waan kaa tegayaa buu leeyahay inaad na- noqoto makaan u noqoto lilcawasi yacni yani ixtiyaajo waafaaqo iyo waljuuci gaajo Ay. inaad marjic u noqoto meesheedii aad makaankeedii noqoto ayaan kaaga tegayaa buuri falam yuxarik muusa dhaqaajinin haada tahdiidu tahdiidka iyo goodigaas fi lghulaami lmu'mini wiilkii mu'minkaa saakinan shay xasiloonaa marka hore qalbigiisi xasiloonaa ee islaamka iyo iimaannimada ku xasiloonaa marna muusa dhaqaajin waxa yani waxba kumay noqonin wax walbaan kaa qaadanayaadaas waxba kamuuna yani kamuuna bedelin walam yaftut walam yaftut ahe muusa daciifinin walam yaftut muusa daciifinin min casmihi qasadkiisii shay-an waxbana kama daciifin waxba kama bedelin goodiga odayga uu goodiyo fastacaana camuhu adeerkii wuu kaalmaystay calayhi wiilkii wuxuu u kaalmaystay biqowmihi talkii oo dhan buu ku booriyo kaalay wiilkan gacanteyduu ka baxay oo diintaanado dhan buu ka tegayoo markaasuu qoladiibuu ugu yeedhay wad ayef fahabbuu way boodeen way soo kaceen yuharibuunahu ay aye aye yurhibuunahu ayagoo cabsiinayo wa yuraqibuunahu marna xoogaa rajo gelinayo oo boorinayo mar way cabsiinayaan waxay leeyihin dhib baad la kulmi doontaa iyo ciqaab adag waan ku dilaynaa marna yuraqibuunahu way boorinayaanoo diintaada diin ka fiican ma jira iyo xaggee dadkaaga uga tegaysaa iyo adeerkaa maxaad u khilaafaysaa iyo marna xoogaa way tarqiibinayaan way isugu darayaan taadiid iyo tarqiib wadafiquu waxay gudageleen yuhadiduunahu inay handadayaan wayatawacaduunahu ay u goodinayaan fa kaana wuxuu aaday yaquulu lahu mid u yidhaahdo ifcaluu sameeya maa shi'tum waxaad doontaan fa ana anigu wallaahi baan ku dhaarday mutabicun maxamedan baan raacay wa taarikun waan ka tegay oo cibaadatal axjaari dhagax caabudidiisa anigu waan isaga tegay waxaad doontaan sameeya wa munsarifun waxaan u leexday ilaa cibaadati lwaaxidi alqahaar allihii waaxidka ahaa ee qahaarka ahaa cibaadadiisaan anigu u leexday dhagax caabudi mahaye walyakun hana ha ahaado minkum xaggiinna iyo wa min cami adeerkay xaggiisa maa yakuunu wixii ahaanayo wax alla wixii idinka soo fulaya idinka soo fulo adinka iyo adeerkayba anigu kolle kama tegaya diintaas famaa kaana min camihi adeerkii xaggiisa ma ahaanin ilaa an jaradahu wuxuu kala tegay oo ka qaatay min kulli maa acdaahu wax alla wuxuu siiyoon wa qadaca canhu wuxuu ka gooyey rifdahu buu ka gooyey yacnii cadiyadiisa iyo siismadiisii wa xaramahu wuxuu ka hoojiyey min jadwaahu juudkiisii yacni juudkiisii waa deeqdiisii waaye wuxuu ugu deeqay oo xoolaha uu siinayay maxaa yili wiilkiisii buu ahaa wiil kaleba adduunyada kuma haysanay soo maa wixii oo dhan buu kala tegey uu ka hoojiyey walam yatruk lahu oogama tegin hayra bijaadin hal go-a bas ayuu oga tegay yasturu bihi jasadahu jirka uu ku asturo hal mara keliya oo jirka uu ku asturto keliyuu oga tegey madlal fataa wiilkii waa tegay almusaniyu muhaajiran xaalu yahay bidiinihi diintiisa asagoo la haajiraya ila allahi wa rasuulih mukhalifan xaalu yahay mid ka tegay waraa'ahu gadaashiisa maqaaniya tufuulati yacni dhallinyaronimada iyo ilmanimada yacni makaanu askunkeedii meeshii uu ku dhashay wa maraatica sibi yacni siba wa maraatica siba yacni ilmanimada makaanu ciyaarteedii meeshii uu ku soo koray ee markuu yaraa uu ku dhashay ee ku ciyaari jiray ee ku soo barbaaray ayuu gadaashiisa kaga tegey waddankaaga ood faaruqdo moogtahay wax fudud ma aha maxaa waddan cusub oo tagtooda aqooninooda la qabsan karinba oo yacni waxaad u cishqinaysaa dhulkii aad baratay oo hawadiisa iyo wixiisa iyo dadkiisa iyo wax walba aad barat qurbo inaad qaabisho meel aada dadna ka aqoonin dalna ka aqoonin oo qariibnimo aad ku jirayso ilaa muddo waa wax adag nafta ku adag markaasuu wuxuu kaga tegey maqaaniya dufuula yacni ilmanimadii aye makaano askunkeedii oo maqnaha waxaa la yidhaha meesha lagu sugnaado oo la dego aye maqnaha yacni iyo wa maraati casiba ilmanimada yacni martac baa laga meel la daaqay baa laga cabir yacni waa meesha lagu soo koray oo ku ciyaari jiray wey ya mucridan xaaliyo mid ka jeestay camaa fii yaddi camihi adeerkii gacantiisa wixii ku jiray oo min atharaa'i iyo wa nicmati wax alla wixii hanti iyo maal iyo nicmo adeerkii gacantiisa ku jiray ee asagoo kula nicmaysnaa ee wiilkiisa uu ahaa wixii oo dhan buu isaga jeestay raaqiban xaaluu yahay mid dalbayo fii maa cinda allah ilaahay agtiisa wixii ahaaday oo min alajri iyo walmathuubati waay ajri iyo thawaaba wa jacala wuxuu gudagelay yaxusu alkhudaa tilaabada inuu dedejinayo yusricu sayra waaye naxwi almadiinati madiine xaggeeda waay jihadeeda taxduuhu xaal ay yacni dedejinayso tusricuhu xaalay tasuuquhu xaalay kaxaynayso ilayha madiino ashwaaqun cishqi baa u kaxaynayo baatad ahaatayoo ashwaaqaas oo baatad ahaatay tafrii ay taqdacu mid goonaysa fu'aadahu qalbigiisa faryan daalka iyo socodkaas iyo jidkaa dheer maba dareemayo cishqiga yacni magaalada madiine uu cishqisan yahay rasuulka un mar aad la kulantay calayhi salaatu wasalaam ayuu yacni marka u cishqisan yahay marka maba dareemayo daalka falamaa qadaa markuu noqday qariiban mid u dhow oo min yasriba magaalada madiine mid u dhow shaqa bijaadahu go-iisii buu kala jeexay oo shiqayni buu ka dhigay fatazara biaxadihimaa mid hoostuu ku xirtay hoosgundi buu ka dhintay wartadaa bilaakhari kii kalena ugu garba saartay hal go oo weyn buu ahaayee laba intuu ka dhigay yuu midna hoosta ku xirtay kii kalena garba saartay uma madaa wuu tegayoo ilaa masjidi rasuuli buu u tegey salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh wa baata fiihi masjidkiibuu iska baryey leylatahu habeenkiisii tilka oo taas falama mbalajana alfajru fajarkii markuu iftiimay waqafa wuu istaagay qariiban meel u dhow min baabi xujrati nabiyi calayhi salaatu wasalaam nabiga yani xujradiisi qowladiisii yani qolkiisii nabiga albaabkeeda meel u dhow buu istaagay wa jacala wuxuu gudagelay yataraqabu inuu sugayo fii lahfatin iyo wa shawqin jaceyl iyo mamanaan uu aad u jecel yahay dalcata rasuuli rasuulka soo bixidiisa alcadami sala allahu alay wasalam min xujrati mar uun inuu ka soo baxa qolkaas famaa in waqaca basaru araggiisa kuma dhicin calayhi nabiga xataa tahallalat calaa khadayhi labadiisa dhaban waxaa ku shumay dumuuculfaraxi faraxa ilintiisii wa shacarahu wuxuu dareemay kaana qalbahu qalbigiisii yuriidu inuuba doonayo an yakhfisa inuu baxo oo min beyni janbayhi ay labadiisa feerood dhexdooda inuu qalbiga ka soo boodabo ay litaxiyatihi nabiga salaamtiisii wasalaami calayhi waaye walamaa qudiyat isalaatu salaadii markii la gutay nebigu markiiba mixraabkuu galay oo dee salaaddii buu dadka dedejiyey oo nabigu xataa sunnada yani yani ragcatulfajriga gurigu ku sunaysa yani qolku ku sunaysanaya soo maaha marka markuu soo baxaba nebigu iridda ka soo baxaba salaada la aqimaya bilaal hore ka aqimaya markuu nabigu bidhaantiisa arkaba soo elbaabiga ka soo baxay marka salaadii buu nabigu galay walamaa qudiyat isalaatu salaadii markii la dhameeyey qaama nabiyulkariim sala allahu calayhi wasalama nabigu waa istaagay calaa caadatii sida caadada u ahay yatasafaxu asagoo fiirfiirinaya wujuuha naasi dadka wejigooda dadku saa u eegayaa bal qofka cusub oo kusoo ziyaaday iyo dadku sida ay yihiin iyo fa nadara wuxuu fiiriyey ila alfataa wiilkii dhallinyarada almusaniya wa qaala wuxuu yidhi miman anta yaa fataa adigu xageed ka timid wadankeed ahayd adigu miman anta yaa fataa fantasaba lahu nabiga wuu u nisba sheegtay meesha uu ka yimid buu u sheegay fa qaala lahu nabigu wuxuu u yidhi masmuka magacaa fa qaala wuxuu yidhi cabdulcuzaa cabdulcuzaa la yidhaah fa qaala lahu nabigu wuxuu yidhi bal cabdullaahi baa tahay cuzaa sanan buu ahaa soomaa bilaata walcuzaa waa kii adeerkii ku dhaaranayay markaay ugu magacaabi jireen cabdusulaan iyo cabdihebel bay dadku ay ku magacaabi jireen soomaha bal yacni cabdullaahi baa tahay buuri addoonkii ilaahay baa tahay maanta laga bilaabo cabdullah uma danaa minhu nabigu waa u dhowaaday wa qaala wuxuu yidhi inzil deg oo qariiban mina agtaannada soo deg wa kun ahow oo fii jumlati adyaafinaa martidaannada ka mid noqo dadka annaga nala jiro ee aanu ka warqabno ee martidaannada ah ku darmo oo yani ka mid noqo saasuu nabigu ku yidhi fa saara naasu dadkii waxay ahaadeen mundu daalika alyowmi laga soo bilaabo yunaaduunahu kuwo ugu dhawaaqa cabdallaahi walaqabahu saxaabatu asxaabtii baa laakiin waxay ugu naanayseen alkiraamu ee wanaagsanayd bidilbijaadayn dilbijaadayn baa loo bixiyey bacda an ra-ow markay arkeen bijaadayhi labadiisa go' waayo halkii go-o weynaayo hoosta uu qabaybu laba ka dhigo markaasuu midna hoosta ku xirtay midna korbu yani uu garba saartay soo maha markaasaa loo bixiyey dilbijaadayn ay midka labada go' u saaxiibka ahaa wa waqafuu yani ay calaa qisatihi ay bacda an ra-ow markay arkeen bijaadayhi labadiisa go ay arkeen oo wawaqafuu ay ogaadeen oo calaa qisatihi qisadiis markii qisadiisii baa la warsaday ninkaano xaaladiisii oo dhan buu markaa oga warramay meeshuu ka yimid iyo asi adeerkii wixii dhex maray iyo yani wuxuu axwaashii yani islaamnimadan uu la soo maray iyo markii axwaashii laga qaaday oo la warsaday ayuu markaa la ogaaday ayay waxay u bixiyeen asxaabtii dilbijaadayn kii labada go saaxiibka fa curifa fi taariikhi taariikhda waxaa lagu yaqaanay aksara maa yani akara maa curifa waxaa lagu yaqaanay tan ugu badan bihada laqab cabdullaahi wax uu yaqaanaba waa yaryahayo laqabkanu maa lagu yaqaanay oo dalbijaadayn baa loo oran jiray laa tasalha su'aalin ayuha alqaari'u lkariim qaari'a wanaagsanow can sacaadati dilbijaadayn ninka dilbijaadayn la yidhaha liibaantiisa ha weydiinin xiina waqtigii asbaxa uu noqday yaciishu mid noolaanaya fii kanafi rasuulillaahi sala allahu caleyh wasalam nabiga kanafkiisa iyo ricaayadiisa oo fa yashhada majaalisahu nebiga majaalistiisii oo dhan buu xaadiraya ka qaybgelayay wa yusallii khalfahu gadaashiisuu ku tukaday wayanhalu uu ka cabayey oo min hadihi nebiga hanuunkiisa hadyigiisina wuu ka cabayey oo wayatamallaa yacni yatashabacu wuxuu ka dhergayaa min shamaa'ilihi nebiga sifaadkiisii wan wanaagsan laqad naadat dunyaa adduunye ayaa u dhawaaqday ay fa asama udunayhi labadiisa dhegood buu ka daarsaday can simaaci aswaatiha inuu sawdkeeda maqlo wa aqbala cala alaakhirati aakhiru qaabilay yadlubuha asagoo dalbaya min kulli sabiilin waddo kasta u maraya xayla barwaaqadii uu ku jiray iyo adeerkii iyo nicmadii uu yani ku dhex jiray ayuu yani kasoo dhaqaaqay isagoo hal go-a keliya wata ayuu kasoo dhaqaaqay aakharu ka doortay laqad dalabahaa aakhara buu dalbay ninkan dalbijaadaynle laqad dalabahaa aakharuu dalbay biducaai duco alladii ducadaasoo kaana uu ahaaday yajcaru bihi mid ku dhawaaqo fii khashyatin cabsi iyo wa khushuucin khushuuc xataa samaahu saxaaba asxaabtu ilaa ay ku magacaabaan oo alawaah midkii ilaahay u noqoshada badnaa awaah baa la odhan jiray yani maxaa yeelay noqoshadiisaa badnayd iyo yani awahiisa yani yani khawfan min allahi cabsida uu ilaahay ka cabsanaya awah yani atawajacu soomahe yani ah yani min kasrati alkhawf qofka cabsida darteeda yani la dhawaaqaya la yidhi awaah wa dalabahaa wuu dalbay aakharo ayuu dalbay bilqur'aani buu ku dalbay fa kaana wuxuu allaa yaftau mid aan ka noogaynin yaa yucadiru inuu udginayo bisadaa aayaatihi qur'aanka aayadihiisa yacni riixdeedii udgooneyd albayinaati oo cadcaddaa arjaa'a masjidi rasuulilaahi sala allahu caleyh wasalam nebiga masaajidkiisa masaajidka dhinacyihiisa yacni ilaahay aayaadkiisa ama qur'aanka aayaadkiisa udugooda ayuu yani ku udginaya masaajidka dhinacyihiisa yani meel kastoo ku akrinayaa qur-aanka akriskiisaba kama zuulaya meel kastoo uu fadhiya yani wa dalabahaa wuu dalbay oo aakhara biljihaadi buu haddana ku dalbay jihaadna wuu ku dalbay fa kaanat waxay ahayd laa tafuutu midayna ka tegayna ghaswatun duulaan ghazahaa rasuululahi uu duulay sala allahu caleyhi wasalam duulaan kastoo nabigu u baxay weligii kama habsaamin wa fii ghaswati tabuuka ghaswadii tabuuka sa'ala dulbijaadayn wuxuu su-aashay arasuula nabiga wuxuu su-aashay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu caleyh an yadcuwa lahu bishahaadati shahaado inuu ugu duceeyo khaswadan inaan ku shahiiday rasuulka ilaahay oo ilaahay shahaado igu irsaaqo ilaahay ii baray buu yidhi fa dacaa lahu nabigu wuxuu ugu duceeyey bian yacsima damahu dhiiggiisa inuu ilaahay ka ilaaliyo min suyuufil kufaari gaalada seefeeda ya dhiiggaaga gaalada seeftooda allaha ka ilaaliyo taasuu nabigu ku yidhi fa qaala lahu wuxuu u yidhi nabigu wuxuu yidhi biabi anta wa ummi hooyada yaabahay allah kugu furta yaa rasuul allah maa haadaa aradtu saas maana doonayn yani saas maana doonaynin inaan shahaado helo oo gaalada gacantooda aan ku dhinto yaan raadinay faqaala lahu wuxuu u yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigana dee waaba loogeysay marka inuuna dagaalka ku dhimanaynin laakiin shahaadada ajirkeedii uu helayo laakiin dagaalka uusan ku dhimanan faqaala lahu calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu u yidhi idaa kharajta haddaad baxdo haaziyan xaalatay fii sabiilillaah adoo yacni ilaahay waddadiisa ku duulaya oo fa marilta aad xanuunsato fa muta aad dhimato fa anta shahiidun baa tahay adoo jihaad u socdo haddaad intaad xanuunsato saa ku dhimata shahiid baa tahay wa idaa jamaxad bika daabatuka daabadaadu hadday kula cararto oo fa saqata aad dhacdo fa qutilta lagu dilo saa aad ku dhimato fa anta shahiid baa tahay lam yamdi ma soo wareegin calaa haada alxadiid hadalkaa markuu nebigu sheegaya hayru yowmin wa leylatin hal maalin iyo habeenubaa ka soo wareegay xataa xuma alfataa ninkii dhallinyarada haqandhaa lagu tuuray markiiba almusaniyu wa maata wuuna dhintay xanuunbuu u dhintay laqad maata wuu dhintay muhaajiran ila allah asagoo ilaahay dartii u haajiray mujaahidan fii sabiilillaah ilaahay waddadiisana ku jihaadayo baciidan can ilahli waalcashiiri ehel iyo cashiirana ka fog gariiban can ilwadani waddaar gariib ka ahoo yacni ka fogaaday waddankiisi iyo guri yacni dhulkii uu ku dhashay waayo fa cawadahu llahu ilaahay baa wuxuu ugu bedelay can daalika kullii waxaasoo dhan khayra alciwadi yacni bedel ka khayr badan baa ilaahay ugu bedelay falaqad khada lahu saxaaba falaqad khada way qodeen lahu asaga asaxaabatu asxaabtii alkiraamu wanaagsaneyd qabrahu qabrigiisii bisawaacidihim gacmahooda ayay ku qodeen adaahira wanaagsana saxaabatu rasuulilah baa qabrigiisii qoday gacmahooda ku qoday wa nasala fii qabrihi qabrigiisa waxaa galay alrasuululkariim sala allahu calayhi wasalam binafsihi markii iilka la dhigayena rasuulkaa galay qabrigiisa galay ay wa sawaahu lahu biyadayhi labadiisa gacmood ayuu nabiga ugu simay marka yani iilkiibu u xaarxaaray oo markaasuu gacantiisa ugu simay yani sawaahu biyadayhi ashariifatayn walaqad dallaahu waxaa soo xumbaaray oo qabriga saa ilalqabri qabriga waxaa saa ugu soo raariciyey oo soo geliyey ashaykhaani labadii sheekhoo waaweyney abuubakrin iyo wa cumaru xaysu qaala lahuma rasuul rasuulku markuu u yidhi salawaatullaahi wasalaamu caleyh qaribaa soo dhoweeye ilaya xaggayga akhaakumaa walaalkiin walaalkiin iisoo dhiiba markuu nebigu yidhi intuu qabriga galay yaa labadii nin asxaabta ugu fadli badnayd baa gacanta ku qaaday waa sid cumar iyo abubakar baa qabtay wey ay fa anzalaahu ilayhi markaasay hoos oo la degeen fatanaawalahu minhumaa nabiga ayaa ka qaaday wa askanahu fii laxdihi iilkiisa ayuu dhigay nabigu nabigaa iilka dhigay wa kaana cabdullaahi binu mascuud wuxuu ahaa waaqifan mid taagan meeshaa goobjoog ka ah yashhadu daalika kullahu arrintaasoo dhan buu arkayay ninkaas waxa derajada ilaahay uu siiyey waay fa qaala wuxuu yidhi cabdullaahi binu mascuud leytanii shallaytadayde kuntu maxaan u ahaan waaye saaxiiba haadihi alxufra godkan ninka la gelinaya aniga maxaan u noqon waaye wallaahi baan ku dhaartay waditu waxaan jeclaan lahaa low kuntu makaanahu ninkan meeshiisa in hadda lay dhigo meesha asaga la seexiyey inaan aniga noqdo ninka la dhigayo walaqad aslamtu qablahu asaga hortiina aan islaamo oo bihamsa casharata sana san iyo toban sanana asaga aan ka horay waa inta asaga uu islaamnimada kala horreeyey cabdullahi bin mascuud baa ka horreeyey islaamnimada kaga horreyey soo maa marka horreynta aan islaamnimada kaga horreeyey intii yacni shan iyo tobankaa sano inaan asaga ka islaamnimo horreeyana waan jeclahay meesha maanta asaga la dhigayo inaan ahay ninka la dhigayo aniga inaan noqdana aad baan u jeclaan lahaa buu yidhi cabdullahi bin mascuud ay radia allahu canhu dhammaantood ba allah ka raali noqdo